بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا alxamdu lilaah ayuha alikhwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu ugu mahadnaqaynaa khayrka faraha badan ayna soo waafajiyey maalmihii khayrka badnaayo rabbi subxaanahu wa tacaala aynoo soo taam yeelay kitaabkii hore aynoo soo dhammaaday ciiddii oo ilaahay caafimaad iyo wanaag inagu soo gaadhsiiyey iyo sidoo kale isagoo haddana isku soo keen celiyey si aynu u bilowno kitaabkii kitaabkaa ku xigayey oo ah safiinatu naja caawa oo isniin ah taariikhda hijriguna ay tahay saddex iyo tobankii bishii labiyo tobnaad kun afar boqol iyo koob iyo afartan kuna beegan saddexdii bishii sideedaad laba kun iyo labaatanka ayaynu markaa halkan ku bilaabi doonaa in shaa allahu tacaala kitaabkani safiinatu naja oo ah kitaabkii labaad silsiladii shanta kitaab ahayd ee aynu ku talagallay inay noqoto bays iyo sees qofku hadduu si fiican u adkeeyo u dabdiyo u noqonaya in shaa allahu tacaala wax u suurogeliya inuu kutubtii waaweyneyd u gudagalo waxaa laga yaabaa shanta kitaabee aynu xadidnay markaad eegto kutub badanoo la dhigi jiray kuma jiraan inagu waxaynu sheegnay safiinatu asalaa iyo safiinatu naja iyo matn abi shujaac iyo xaashiyat bni qaasim iyo zubad maxaynu ka tagnay yaaquut nafiis waynu ka tagnay muqadima alxadramiya waynu ka tagnay anwaaru lmasaaligi ama waxa weeye waynu ka tagnay isagana ama cumdatu saaligi kutub badanoo loo dhigi jiray ayaynu ka tagnay markaa miyaan kutubtaasi booskeedii aanu bannaanaanaynin baa laga yaabaa inay ardaydu isweydiiyaan xaqiiqadu waxa weeyi kutub badan baa isku marxalada kutubta isku marxaladda inaad wada dhigataa qasab ma aha hal kitaab inaad ka dabdidood si fiican u fahanto ayaa marxaladaasi kaaga filan kitaabka kale ee kitaabkaa aad dhigatay la marxaladda ah masaa'il ku qoranoo aan kaaga ku qornayni way jirayaanoo waa qasab laakiin waxaan shaki ku jirin in shaa allahu tacaala masaladaasi masaa-isha halkaa ku jirtaa way kugu soo mari doontaa kutubta kale ee dariiqan aad qaatay lakin waxaa la doonayaa un inaanad odhan ad meel baad u socotaa markaad meel u socoto maxaad maraysaa hal dariiq baad maraysa may suuragal tahay inaad waddooyinka meeshaa lagu tago oo dhan aada wada marto dee ma suuragal ah hal wadaad maraysa aakhirkana in sha allahu tacala hadafkii waad gaadhaysa marka yaaquudka wixii ku jiray ee matn abi shujaac iyo xaashiyat ibni qaasim aan ku jirin waxna zubadkay kuugu iman waxna kutubta ka sii waaweyn kutubtan horena waxaa la doonayaa ardaygu inuu deg deg u dhaafo ilaa zubadka waa seeskii hoose qofku inuu intuu iyaga dabdiyo si fiican u fahmo inuu hore u dhaafo ayaa la doonaya kadibna uu markaa minhaajkii ama kutubtii la midka ahaa uu mid markaa qabsado midkaasi wuxuu noqonayaa kuu la noolaanayo noloshiisa inta ka hadhay kitaabkuu la noolaanayo ee cilmiga kalena uu ku dul binaynayo ku dul dhisayo ee uu masaa-isha kutubta kale uu mudaalacaysanayo wixii cusub ee uu ku arko uu ku soo guurinayo ayuu kaasi noqonaya marka kaa qofku uu nafta dul dhigayo waxaa la doonayaa dee in maaragtay hore loo gaadhsiiyo haddii aynu afar kitaab oo isku marxalada un ardaygii la mariyo dee wakti markaa badan oo aan loo baahnayn baa ardaygii halkaa kaga lumaya saa daraaddeed afar kitaab ama shan kitaab oo kala sareeya iyaa ka mudan waxa weeye afar kitaab oo isku marxalo ah oo aan kutubtani maadaama ay tahay saynu sheegnay kutubtii ardaygu intuu hore usoo maro uu kadibna ku gaadhayo kuwa kale sida manhaajkii wixii lamidka ahaa in iyaga markaa hore loo dhaafo laakiin la itqaaniyo la dabdiyo shardigu waxa weeye kitaabka aad dhigatay inaad dabdisood idqaanisood wixii lagaa weydiiyo diyaaru tahay inaad ka fadwooto masaladii lagaa weydiiyo inaad ka fadwooto iyo dhacdooyinka dhacay inaad ka fadwootood ka jawaabto waa inaad diyaar u tahay markaasaad kitaabkaa fahantay haddaanad laakiin dhacdadii dhacday ee kitaabkaagan hoos imanaysay aanad ka jawaabi karaynin dee kitaabkii weli aadumaad fahmin haddii lagu weydiiyo masalan lagu yidhaahdo baddaa tagtay markaad badda tagtayna waxa weeye show biyaba maydaan soo qaadan maadaama aydaan biyo soo qaada waktigii salaaddaa la gaadhay biyana ma sidataan haye ma gebagabaysanaysaa marka lagu yidhaahdo waxaa la doonaya maskaxda inaad ka shaqaysiiso halkeed joogtaan badii baad joog badaad ayaad ka adoo badda ag joogaad ayaad gebagabaysanaysaa ha marka waxa weeye qofkii waxaa la doonaya masaladii waad aragtay laakiin inaad markaa markay dhacdadii ka hor timaado inaad ilduufin baa la doonay ood fahanta sidaad u dabaqayso cilmigii aad dhigatay kitaabkan ku jiray sidaad ugu dabaqaysa qaar badan baa ilduufayo odhanaya biyama mar haddaanad biyo sidanin waad gebagabaysanaysaa inay qaar badan iska irada baa laga yaaba marka maxaa seegaya kelmaddii ahayd baddaad ag joogtaa kelmaddaasaad seegaysa way u jaraysaa markaasu deetana waa la gebagabaysanayaa oo ciiddaa badda agteeda waa lagu gebagabaysan karaa u odhanaya markaa ma aha cilmigu inaad dul martaa inaad fahantay maaha kitaabka inaad laqbayn kartaana inaad garanaysa maaha waa inaad saa u fahanto waan laqbayn karayaa kitaabka waan isa saari karayaa waan garanayaa maaha waa in markay masale kuu timaado kitaabkaagana hoos imanaysa dhag aad xukunkeedii saari karayso markaasaad kitaabkaa garanaysa taasi markaa maxay ku imanaysaa inaad kitaabkii ku celceliso ood ragga isla raacataan waayo meel meel baa si qallooca kuu gelaysa adiga si qaldan baad meel u fahmaysa markaad raggii isla raacataan oo kani carabka mariyo kani carabka mariyo kani carabka mariyo mid waliba halkii isaga ku qalloocnayd muxuu u marinayaa dee sidii qallooca ahayd kuwii kalea odhanaya dee sidaa maa halkaa waad qaladay maymaan qaldin mee waad qaladay xoogaa muranaa imanaya murankaasaa faa'idaduba ka timaada masaladaa deetana waa la saxayaa masaladaa weligaa ma ilaaweysid وهكذا ساسا marka waxa way cilmigu al-ilmi bayna talaamid marka la leeyahay saasa cilmigi oo ku imanaya hadaba ee kitaabka hadii qofku uu dabdiyo safiinatu salaadka ina soo martay aan soo arag kana uu dabdiyo inta ku xigtana uu dabdiyo insha Allah ta'ala waxa la rajeynayaa qofkaasi inuu awood u yeelan karayo kitaab weyn oo marka kitaabkii uu da ku tafaquhay faqiiga uu ku noqonayay in marka loo gudbiyo oo marka waqti badan uu kaasi marka la qaato kitaabkan aynu caawa insha allahu tacaala bilaabi doono waxaa la yidhaahdaa safiinatu annaja annaja safiina waa doontiio waad garanaysaa annaja waa badbaadadii marka annajaatu waa la ydhaha bita bilha ama tadii marbuudad ahayd najaa wuu badbaaday yanjuu najaatan wa najaaan ونجا نجاة وبدباد النجاء نوا يدي أم بيلا معنا نقنيسا وانا لا قصرين كرايو همزها لغا توري كرايو النجا با لا اوران كرا marka safiinatu najaa waa doonta badbaadada ama badbaadada doonteedii badbaadada doonteedii weeyaan safiinatu najaa fiimaa yajibu على العبد لمولاه وسفينة النجاح وبدبادة دون تيدي وكصابسا فيما يجب على العبد لمولاه وحي الدون كواجبي سيد كيس واجبي سيد كيس وعيو الله جل جلاله وحي الدون كإلهي أكلها كتاب كريم وقيبتي عباداتك أيو كسابسي هذه صفينة الصلاة وصلاة كسابسناها kani wuxuu ku saabsan yahay wuu ka yar ballaaran yahayo waa cibaadaadkii waa salaadii oo dahaaradeedii inay la socoto iyo zakadiiyo wax yar uu ka sheegi doono iyo soonkii wuxuu ka tegey xajkii waayo xajka masaa-ishiisuna way yar badan tahay qofkiina dee waxaa laga yaabaa iska bilowga ahaa inta badan waa ilmo caruura ma waa u yar yahayba waqtigii uu xajayayba inaanu weli gaarin ama uu maaragtay waxa weeyaan koobsanayay ee uu fahmi karaya axkaamta xajka iyaa laga yaaba markaa kutubta kale uu ku arki doonaayo halkan waxaa loogu talagalay inuu ku barto salaadii iyo zakadii iyo wax yar laga tusayo iyo iyo soonka axkaamtiisi marka zakadana wax badan looga sheegi maayo maxaa yeelay dee ilmaha yare kitaabkan dhiganayaa inta badan xoolaba iyo zaka bixin iyo hawlahaasi maba garan karaba amana de mana gudi karo isaguyo zakada xataa isagu ma bixinayo mar haddaan u qaangaar ahayn hadduu xataa xoolo leeyahay ciddii ka mas-uulka ahayd unbaa ka bixinaysa isagu iskama bixinayo saa daraaddeed markaa axkaamta zakada sheekhu ishaaruu ku dhaafay laakiin soonka iyo salaada ayuu kitaabkani aada uga warramaya maxaa yeelay ilmihii yaraa ee mumayizka ahaa ee toddoba jir gaadhay waa labada cibaadee laga doonayo salaadiina waa laga doonaya ilmihii hadduu toddoba jir gaadho soonkiina hadduu itaalkiisa iyo awooddiisa leeyahay waa laga doonaya markaa taasaa markaa sheekhu uu ugu talagalay kitaabkani qofku inuu ku barto sheekha kitaabkan qoray oo magaciisa la yidhaahdo salim ibn cabdillaah ibni sacad ibni cabdillaah ibni sumayr alxadrami waa sheekh yemani ahaa noolaa qarnigii saddex iyo tobnaad ee hijrada geeridiisu waxay ahayd kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatan mandiqadan markaa xadramowt aad garanaysaan ee yamanta ka tirsan ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi ku barbaaray halkaas ayaanu cilmiga ku bartay aabbihiiyo nin sheekha ahaa cabdullahi ibnu sacad ibnu sumayr alxadrami ayuu cilmiga ka qaatay iyo culamadii kale ee yamanta nin sheekha ayuu sidaasi ku noqday sidii aabbihiiba uu ahaa waxay markaa isku wakti noolaayeen saa dareemi karayso sheekhii isaguna lahaa safiinatu salaadka aynu soo maraynay oo isaga dhimashadiisu saynu soo sheegnay ahaa kun laba boqol iyo shan iyo shan iyo lixdan kun laba boqol iyo sagaal buu dhashay waxaanu dhintay kun laba boqol iyo shan iyo lixdan sheekhana wuxuu dhintay in kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatan marka waad fahmaysa hadda inay isku wakti noolaayeen waanaynu soo tilmaanay markii tarjamada sheekh cabdullahi bni cumar alxadrami aynu sheegaynay tarjamadiisa ka warramaynay in calaaqo ay lahaayeenoo ninkii madaxda ahaa ee uu naseexada u qorayey uu kula teliyey inuu la taliyo ka dhigto sheekhan saalim ibni cabdillaah ibni sumayr inuu la taliyo ka dhigto waa kii kula dardaarmayey marka laba sheekh oo isku wakti ah isyaqaanana ayay ahaayeen sheekhani markaa xagga dowladdana markaa calaaqa ayuu la lahaa la taliyo ayuu madaxdii qaarkood u ahaa nin weliba de waxa weeyaan aqoon siyaasadda iyo difaaca iyo hawlahaasi ulabuu ahaa mar ay dowladda yamantee markaa isagu ka tirsan ay u baahnayd inay hindiya hub u doonato isaga ayaa sheekhaa loo diray sidii uu markaa usoo dooran lahaa hubka noocyada uu markaa ay soo iibsanayaan markaa hindiyana markaasuu sheekhu tegey haddana waa ka soo laabtay yaman buu kusoo laabtay muddo ayuu sii joogay waxaa markaa dhacday ninkii madaxda ahaa waxoogaa in xurgufe ay dhex martay ama ninkii uu noqoday nin aan markaa taladiisa si fiican u qaadanaynin ee isagu markaa go-aanka uu doono iska qaadanaya sheekhu markaa waa ka tegey waa iskaga safray waxaanu u dhoofay xaggaa iyo indonesiya jawa jasiiradan jawa jasiiradaha indonesiya ta ugu weyn ama kuwooda ugu waaweynka ka mid a filay mal iyadiyo soomatra ugu weyn waana tan caasimadda ku taallo jawa taas ayaa markaa sheekhu uu u wareegay qolyahan reer xadramowdna calaaqo badan bay la lahaayeen eshiyaankaa shishe singabuur calaaqaad badan bay la lahaayeen malaysia iyo indonesiana calaaqado fiican ayay lahaayeenoo de islaamkaba iyagaa gaadhsiiyey nimankan reer xadramowd ganacsato badanna waa lahaayeen oo xaggaa taga islaamkana iyagaaba gaadhsiiyey eshiyaanka oo indonesiyaanka iyo maalisiyaanka iyo kuwaasi dadkii xadaarimada ahaa ee xadramowd ka tegey ee ganacsatada ahaa ayuunbaa diintan gaadhsiiyey oo islaamnimadaba ilaahay subxaanahu watacaala uu sabab uga dhigay sidaa daraaddeed de waxa weeye madhabkii shaafici bay wada haystaan maxaa yeelay raggii u yimid ee gacantooda ay ku islaameen rag noocaasay ahaayeenoo dee culama culamo iyo ganacsato ba isugu jira madhabkaa shaaficina haysto oo yaman gaar ahaana xadramowd ka tegey tafiirna ilaa hadda way ku leeyihin nimankii yamanta ahaa ee halkaasi ku tafiir maaragtay u wareegay ama ganacsi ganacsi ka bilaabay way ku tarmeen ilaa haddana way markaa ku nool yihiinoo dad markaa indonesiyaana wey laakiin haddana de usuushoodii carbeed ay sii muuqato oo qaarkood afkii ay weli haddaa kusii hadlayaan walow qaar badan laga yaaba af carabiga inuu ku adkaaday qaarkood anigu aan la kulmay af carabiguba oo ku adka laakiin asalkiisu inuu de yemani yahay iyo nasabkiisii iyo wixii waa ogsoon yahay oo waa garanay sheekhu marka halkaasuu u wareegey noloshiisa inteedii dambe halkaasuu ku qaatay halkaasaanu markaa ku dhintay kun laba boqol iyo koob iyo toddobaatankii kitaabkiisan safiinat najha waa kitaab aada loo diraasayn jiray culamaduna ay markaa dadaal ku bixiyeen cid sharaxda iyo cid gabay u bedesha iyo cid markaa shaqo kale ka qabataba sida cid adilo u samaysay arrimahaasi marka shuruux badan ayuu kitaabku iska leeyahay kan anigu aan hadda halkan ku haya nayl الrajaa bisharxi safiinati الnajaa ayaa la yidhaahdaa sharaxa malaha ugu weyna waa kaashifatu الsaja maxamed nawowi bin cumar aljaawi waa sheekh indonisiyaan kaashifatu الsaja fi sharxi safiinati الnajaa baa la yidhahdaa waa sheekhu asal waa indonisiyaan jaawaad yaan hadda sheegaynay buu ka yimi laakiin maka ayuu ku barbaaray oo ku koray oo noloshiisu ahay kutub markaa dhowrana waa leeyahay shuraax kalena waa jiraan ilaa culamo soomaaliyeed sheekh maxamuud shible xafidahu llahu tacaala wuxuu ku leeyahay tacliiqaad xagga adilada ah sheekh maxamed xuseen jaamac wuxuu ku leeyahay isaguna tacliiqaad dee shuraax markaa shuruux fara badan oo hadda aad arkaysaan oo maطbuuca ayaa kitaabku iska leeyahay juhdi fara badan ayaa runtii la geliyey ereygan markaa safiina waa doon doontii lagu badbaadayey markaad dhinacaa ka eegto dee waa macno fiicanoo yani waxa weeye cilmigani cilmigu de waa iska badaa ilaahay kitaabkani waa doontii aad markaa cilmigaa ku dhex dabaalanaysa ad ku baranaysay deetana aad markaa ku badbaadaysay dhinacaasi waa laga eegi karaa waxaa kaloo laga eegi karaa magacan safiina isilaax qoladan xadaarimadu ay lahaayeen reer xadramowt oo safiina waxay odhan jireen baa la yidhi kitaabka fawaa'id kala duduwan lagu ururiyo fawaaid kala duduwan meesha lag kitaabka lagu ururiyo ayay safiine odhan jireen saasay markaa kan safiinatu safiinatu najah u yidhaahdeen kaa kale safiinatu salaa oo yani macluumaad fara badan oo salaaddii ku saabsan ayuu kulminaya kanna markaa waxyaalo fara badan oo cibaadaadkii ku saabsan ayuu kulmisanayaa marka waa istilaax waxaa la yidhi qoladaasi reer xadramowt ay iska lahaayeen ku habsaami bayno muqadimada maxaa yeelay inagu maqsuudkeenu waa kitaabka muqadimaadkana qofku hadhow toole insha allahu tacala kolley meelahaas waa uu ka heli doonaa laakiin kitaabka inaynu bilowno ayaa muhiima wuxuu leeyahay musanifku raxmat ullahi calayh bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri اddunya wاddiin wslى اllah wslm عlى sayidina mxamadi khatm الnabiyiina walihi wصaxbihi ajmaciin wlaa xawla walaa quwaةa ila biاllahi اlcaliy اlcaظiim muqadimadaasuu ku bilaabay bisinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay magaciisa iyuu ku bilaabay de macnihiisuna hor inoo soo maray waxaynu markaa ishaaraynaa kitaabka qaabkaynu diraasayna waxa weeye masale kasta oo safiinatu salaa nagu soo hormartay oynu soo aragnay halkan ku faahfaahin mayno kor haddaynu safiinatu salaadki kusoo faahfaahinay halkan ku faahfaahin mayno waxaynu halkan ku faahfaahinaynaa oo keliya masaaisha inagu cusub ee aan safiinatu salaadkii inagu soo marin sidoo kale masalada kitaabkan inagu soo marta ee halkan aynu ku faahfaahino kitaabka ku xiga ku faahfaahin mayno waxaan waa silsilad ishaysata markaa qofkii safiinatu salaad ee kusoo arkay raggii fadhiyey safiinatu salaadki masaladii ay soo fahmeen oo loo faahfaahiyey in haddana wakti kale lagaga bixiyo in isla ti intii loogu celiyo dee ma aha waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo dad cusub oo aan kitaabkii hore soo fadhiisanin iyaa kana fadhiye miyaa iyaga loo faahfaahiyo waxaanu leenahay waxaa ka mudan kii kii hore fadhiyey ee hadda wakti wakti ku dheerayn iyo wakti lumin ay ku noqonayso faahfaahinta mar labaada faahfaahinaya kaa inaan muraacaynoon fiirino iyaa ka mudan qofka haddayin markaa hanaga raalli noqdo hana u noqdo masaladii halkan lagu faahfaahin waayo ee aan sheegnay inay halkii hore inagu soo martay ha uu noqdo kitaabkii hore safiinatu salaa maxaa yeelay dee waa duuban yahay oo wuu helaya haddaba bisinka macnihiisa halkaas aynu ku soo marnay waa magicii ilaahay baa lagu bilaabayaa allihii markaa naxariiskuud naxariisanayey naxariis gaarana muuminiinta u naxariisanayey alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin mahad oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iskale ahaa makhluuqaadka caalamyada kala duwan dhammaantood rabbigoodii maaligga isagu ahaa isagu lahaa ku tasarufaya isagu isagu maamulayay wabihi nastaciinu calaa umuuri اdunya waaddiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu kaalmaysanaynaa maxaynu u kaalmaysanaynaa calaa umuuri اdunya waaddiin arrimaha adduunyada iyo arrimaha diinta labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala baynu u kaalmaysanaynaa istacaan waad arkaysaa istacaanahu iyo istacaana bihi labadaba waa la idhaahdaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nastaciinuka markaa mafcuulkii toos bay u qaadatay waxaa kaloo la odhan karaa nastaciinu bika maxay ku gudbaysaa markaana ba bay ku gudbaysaa nastaciinu bikana waa af carabi saxa nastaciinukana waa af carabi saxa calaa umuuri dunya wadiin oo adigaa arkaya taana waa inaad fahamtid calaa bay halkana ku gudbaysa marka isticaanadii ba'na waad ku gudbin karaysaa calaana waad ku gudbin karaysaa laakiin macnuhu wuu kala duway ba markaad ku gudbiso istacaana bihi markaad tidhaahdo waa wixii la kaalmaystay calaaduna waxay gelaysaa wixii la qabsanaye laysu kaashanayey wixii laysu kaashanayey iyay calaadu gelaysaa marka ilaahay baan ka kaashanaya markaad leedahay allahdii lafduljalaalihi ba'daad ku jeri nastaciinu billaahi ama sidiisaad ficilka ugu gudbina waxaad odhan nastaciinu allaha wixii aad doonaysay shaqadii aad qabanaysay ee doonaysay qofkan aad u kaashatana ama ad ilahay u kaashatana calaa baad gelinoo calaa kada badan watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan markaa iska ila markaad dhowtana waxoogaa tacbiirka qoraysaan iyaynu baraarujinayn marar fara badan ba waxaa dhacaysa inuu qofku calaadii geliyo nastaciinu cala allahi inuu iska ilaabaa laga yaabo marka waa halisbad nastaciinu cala allah waxa weeye waa arrin gaalnimo keeni kartaba xarfjarka markaad isku warwareejiso waxaa laga yaabaa in markaa wax halisihi ka soo baxo istacaana calaa fulan haddii la yidhaahdo ama maaragtay astaciinu bifulan calaa fulan war ninkaasaan ku duulayaa wey ilan calaada wa inaga nidhi ciddi wixii laysu kaashanayay baa calaada la gelinayay marka astaciinu bika calaa zaydin waan ku kaashanayaayo waxaan kuu kaashanayaa xaggee ninkaa zayd hadda in shaqo laga qabtay noqonaysaa marka marka ninkaa wax ka qabashadiisa ayaan kuu kaashanaya marka dee ninkaasaan duulaan ku ahay weeyaan marka asta haddaad calaadii allah geliso dee halistaasaa ka soo baxaysa oo nin ilaahay la dagaalamaya inaad noqoto iyaa meeshaa ka soo bixi marka calaa had iyo jeer shaqadan aad qabanayso cidda aad waxaad ku wajahan tahay ayaad calaada gelinaysaa marka tacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaashada xaggee la isu kaashanaya xaggee lagu wajahan yahay birigii samafalkii taqwadii xaggaasaa lagu wajahan yahay weeyaan calaadu markaa halkaasii gelaysa waa inaad xuruuftaa markaasaa u kala ilaalisaa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين نبي عليه الصلاة والسلام سلقيسا هي سلانتي سنوى مهم مركي إلهي سبحانه وتعالى الحصو وكي إلهي لها ورفعنا لك ذكرك حيالا لكو فسري وحكم ذا لا أذكر إلا وتذكر أنا قال الله ما حصيه هذه الله يحصه أدنوى الله حصيه ورفعنا لك ذكرك xuskaagaan miyaanan xuskaaga kor yeelin waa ka ilaahay kule nabiga calayhi salaatu wasalaam koryeelkaasi waxa weeyaan baa la yidhi markii ilaahay la xusaba nabigana calayhi salaatu wasalaam waa la xusaya ilaa salaadii waa innaga waxa weeye salaadii ilahay dartii loo tukanayay waa taha nabigana calayhi salatu waa lagu saleeya waana la salaamaya waaba rukniyo haddii aanad la imaninna salaadiiba asixi maysa saad garanaysaan ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول تفاسير دورا حول هذا لقى بحيا لكن تفسير كوغو المدين وغو قويسية وإلا حيلة على دفع مكروه أو ما رأتي حالة أماله وحد بقينا نسكا كرقاضه walaa quwata awoodna uma lihi wanaag iyo wax fiican inaan gaadho ilaa billaahi alcaliyi alcadiim ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmayntiisa allihii sarreeyey ee weynaa kaalmayntiisa oo ila socota mooyaane dhibna iskama difaaci karo oo kama xeeladaysan karo wanaagna ma gaadhi karo itaal iyo awood aan ku qabsada melihi haddii ilaahay subxaanahu watacaala aanu ikaalmaynin oad garanaysaan laa xawla walaa quwata ila biاllaah waa kanzun min kunuusi اljanna waa kayd ka mida kaydadka jannada la doonayana qofku inuu badsado waxaana ku jirta markaa ilaahay subxaanahu watacaala ayo qofku baahida uu u qabo uu muujinayo wuxuu uhi musanifku faslun أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وشيخ نبريا كتابك وحكك وبيهي إن يرو عقيدة يهدن أحكامتي صلاة دي أحكامتي صونك marka caqiidadii buu ku bilaabayoo arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan buu ina kala baraya arkaantu ruknigu sidiisa af carabi ahaan waa jaanibu shayi alaqwa shay kasta dhinacyadiisa xooga badan ayaa mid walba rukni la odhanaya waaxyaha shayga waaxy waaxyihiisa xooga badan ee qawiga ah ee la-aantii aanu jiraynin ayaa rukni la odhanaya waaxdiiba waa rukni waaxyihiina waa arkaan marka arkaanu lislaam waa waaxyaha islaamnimadu ay ka dhisan tahay wey oo haddii waax kamida la waayo islaamkii ama uu baaba'ayo ama uu halis gelay ama wuu baaba'ayaa maba jirayo ama halis iyo khatar buu gelayaa islaamnimadaasi inay dunto iyo qarka u saaran tahay haddaba arkaantaa islaamku uu ka dhisan yahay ee uu ku dul dhisan yahay khamsatu shan wey shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah in qof ka markhaati kaco ilaahay subxaanahu watacaala keli ahaanshihiisa macbuud xaqoo isaga aan ahayni inaanu jirin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna risaaladiisa iyo rasuulnimadiisa uu ka markhaati kaco horeynu usoo marnay labada shahaado tafsiirkooda waxaynu ku soo marnay safiinatu salaadka wa iqaamu asalaa salaada oo la oogo la tukado ma aha laakiin in la oogo oo la toosiyo oo kamaa amara allahu jala jalaaluh sidii ilaahay uu ina faray loo tukado ayaa iyaduna islaamnimada arkaanteedii wa iitaau zakaa zakada oo la bixiyo ayaa iyaduna ka mid ah islaamnimada arkaanteeda iitaa waa bixin iyo siin weyn ficilkeeduna waa maxay ya aataa aataa wey wuu bixiyey ataa maaha ataa waa maxay macnaheedu ataa wuu yimid weeyaan aataana wuu bixiyey marka iitaa waa bixin siin wey azakaati zakada in la bixiyo oo zakadii la dhiibo oo halkay markaa culammadu ka daliishadaanba in haddii qof aad dayn ku leedahayoo aad tiraahdo dayntii saka ahaan u qaado sakadaan ku xisaabiye waxba dayntii ha iska bixinin inaanay asaxaynin maxaa yeelay iitaa baa la doonaya siin baa la doonaya wax aad bixiso gacanta ka dhiibtaa la doonaya laakiin waxa weeyaan dayntii sake u qaado dee qofkaa waxba umaad dhiibin dhiibid baan jiri madaanay dhiibidi jirin sakadii kaama baxayso haddaba sakadii in la dhiibaa arkaanta islaamkay ka mid tahay iminka waxaad moodaa khaasan dadkii reer bi miyigu inay aada isaga dhayalsadaan sakada inay aada isaga dhayalsadaan laakiin khatarteeda ayay leedahay sakadaa la dhayalsanaya wa sawmu ramadaan bisha ramadaan iyadana soonkeeda yaa ka mid ah arkaantii islaamka uu ku dhisnaa wa xajulbeyti iyo in beytka ilaahay subxaanahu watacaala u xajiyo man mid baa xajiyaya mantaasi waa faacil xaj ayay faacil u tahay masderka wa xaju lbeyti kacbada oo uu u xajiyo man mid baa u xajiyaya istaaaca ilayhi xaggii beytka ama kacbada awood u helay sabiilan yani jid uu u maro awooday qofkii awooda jidkii uu u mari lahaa inuu isaguna beytka ilaahay subxaanahu watacaala u xajiyo shantaa haddaba ayaa islaamnimaoda ka dhisan tahay tawxiidkii ama shahaadateynkii salaada oogideedii soonka waxa weeye soomidiisii sakada bixinteedii iyo xajka shantaa haddii shahaadataynkii la waayo islaamnimadii way dumaysa oo islaamnima ma jirayso haddii salaada la waayo islaamnima miyay jirtaa mise ma jirto muran adag baa ka taagan qaybo badan oo culamada aba waxay leeyihiin islaamnima ma hadhin maxaa yeelay de waxa weeyaa shahaadateynka iyadii baa ku xigta shahaadateynkiina waxaa laysla ogol yahay haddii la waayo inaan islaamnima jirin salaaduna iyadiibay ku xigtaa axaadiis badanna way ku soo aroorto tusinaysa khatarta ay leedahay salaadoo laga tagayo gaalnimo inay tahay mar hadday sidaa tahay waxay culimmadaasi leeyihiin islaamnimo ma hadhin culammada qaybo kale oo ka mid ihina waxay leeyihiin mayana islaamnimo way jirtaa laakiin de waxa weeye waa uun gaal uun baan qofkii la odhanay wey islaamnimo waxa weeye sidii de ilaahay subxaana wa tacala uu doonayay ah ma ahe laakiin magicii weli meesha kamuu bixin bay leeyihiin qolyaha le qofkii salaada ka tegey muu gaaloobin isaga iyaga laftoodu way ka dayrinayaan oo meel xun bay gaadhsiinayaan waxaa kuugu filan haddii aada haraaddo ama yaani meel biyuhu yar yihiin aada joogto oo ayna aada wadato mid taarigu salaadiina uu kula socdo biyahaad haysata haddii aygu u baahan yahay iska gebagebaysaa lagu odhan haddii taarigu salaadku u baahan yahayna ma gebagebaysan karta kuwiisi biyaha lagu odhan habaktiya hadduu doone haddaad ay wadato hadda waa qoladii lahayd waa muslin maaha kuwii waa gaal laha kuwale waa muslin oo muu gaaloobin iyaa waxay leeyihiin ay baad wadataa taariku salaadna wuu kula socdaa biyo la-aanina way jirtaa haraad baa laga baqayaa aygaagii hadduu biyaha u baahdo ama aad isleedahay wuu u baahan imika uma baahnee wuu u baahan baad isleedahay iska hay u hay oo iska gebagabayso kanna hadduu baktiyayo naftu hayso oo hadda naftii hayso haraa daraaddii kuuma banaana inaad gebagabaysta biyahaaga xajiso oo kuweysiiso baa lagu leeyay ha iska baktiya marka waa kuwii waa muslim marka muxuu muslim leeyahay de waxba aygaasaa dhaamo ka aygii baa la ilaalinaya isaga leeyahay yaanu dhimanina biyahaasi isagana ha baktiya hadduu baktiyaye weysaada xajisaa lagu leeyahy marka marka la leeyahay waa muslim ma aha in markaa de dadkii lagala mid dhigaya ma aha waa un hadduu markuu baktiyo de waynu aasaynaa waynu ku tukanaynaa saasun baa loo jeeda xoolihiisiina waa la dhexlayaa bangiga laguma shubayo qoladan lagu gaaloobayna lagu tukanna maayo lana maaragtay sidii xawaali muslimiintana lagu aasi maayo xoolihiisana dadku dhaxli maayaane wax markaa waxay noqonayaan fay ahoo dee qof gaalihii ka tegayoo bangiga ayuunbaa lagu shubaya ayay leeyihin marka aada iyo aad bay salaada arrinkeedu u adegyahay saddexda soo hadhay markaa zakada iyo soomka iyo xajki salaada way ka dambaynayaan xagga xukun ahaan hase ahaatee iyaga laftooda waa halis qofku inuu ka tago halis baanu ku gelayaa inuu markaa ka tago xajkiiuu awoodayo ama soomkiiuu awoodayo ama zakadiioo ku waajibtay inuu iska bixin waayo halis buu ku gelaya faslun arkaanu liimaani sittatun halkan wuxuu haddana ka gelayaa iimaanka arkaantiisii marka islaam iyo iimaan kuwa hore arkaanulislaam bay ahaayeen kuwana waa arkaanuliimaan islaamka waxaa loogala jeedaa wixii muuqday weeyaan iimaankana waa w aaminaad wixii qofku uu aaminsanaaye laakiin qarsoonaa iimaan inuu qofkani leeyahayo uu qof mu'mina yahay lixdanaa u asalo oo arkaan u ah marka iyagoo wax qarsoon qalbiga ku jira islaamnimaduna waa waxaa muuqda shahaadateynkaa lagu dhawaaqayo salaaddii la tukanayey sekadii la bixinayey soonkii waxyaalaha la maaratay la dareemayo arkaanu liimaani sittatun waa lix an tu'mina billaah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayso jiritaankiisa kelinimadiisa ilaahnimadiisa magacyadiisa iyo sifaadkiisa inaad u wada rumayso jala jalaaluh wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisana aada rumayso inay jiraan aada rumayso tilmaamaha iyo sifaadka loo sheegayna aada rumayso inay yihiin addoommo ilaahay oo aan caasiyaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu faro ama uu u diro yeelaya inay yihiin waa inaad u ogaatid kuwii magacyadooda layna barayna sidooda waa inaad u rumayso sida jibriil iyo mikaa'iil iyo kuwa la midka ah iyagana inaad sidooda magacyadooda ugu rumaysid haddii aanad rumaynin dee iimaankaagii ma jirayo wa kutubihi kutubtii ilaahay uu soo dejiyey iyadana waa in la rumeeyo hadday tahay kuwii nabiyullahi muuse lagu soo dejiyey tawraadii tii nabiyullahi ciise lagu soo dejiyey injiishii kii nebi maxamed lagu soo dejiyey qur'aankii iyo kuwii ambiyada kale lagu soo dejiyeyba dhammaantood waa inaad wada rumayso oo aanad midna ka gaaloobin wa rusulihi rusushii ilaahay uu soo diray iyagana waa inaad rumaysa dhammaantood si guud kuwii magacadooda aad ka baratana inaad iyagana si gaara aad u rumayso midna aanad beeninin wa bilyowmi alaakhir maalinta dambe iyadana inaad rumaysid maalinta dambe waa qiyaamaha maxaa maalin dambe loo leeyahay qur-aankuna caqiim buu ku sheegay yowmin caqiim maalin madhalaysa halkan alyowm alaakhir maalinta dambe waxaasaa loo ley bay yidhahdeen culammadu dee maalin ka dambaysaan jir ilaa caado dhacayso haddana soo baxayso dhacayso soo baxaysaa ma jirto maalintaa maalin ka dambaysa oo shalay iyo beri ay isu noqonayaan ma jirto saa daraaddeed ba markaa alyawm alaakhir la yidhahdo waa maalintii u dambeysay xagga iyad markaa waxawey dambeysay waa qiyaamihii qiyaamaha isagana inuu qofku rumeeyo in dadkani markay dhintaan ilaahay kownkan laabayo dadkana dib loo soo noolaynayo la xisaabinayo janno iyo naar lagu kala loo waxa weeye lagu kala la kala gelinayo inuu qofku rumeeyo wa bilqadar qadarka qofku inuu rumeeyo khayrihi wa sharihi min allahi tacaala kiisa khayrka ah iyo kiisa sharka ahba isagoo xagga ilaahay ka ahaaday kiisaa khayrka ee u wanaagsan iyo ka sharka ah ee uu dhibsanayo labaduba xaalay xagga ilaahay ka yihiin waa inuu qofku rumeeyo haddaba lixdani arkaanuliimaan baa la yidhaahdaa mid kamida qofka laga waayaa waa gaaloobay maaha arkaanulislaamkii la mid maaha arkaanuliimaankan lixdooda mid kamida qofkii beeniyaa waa gaaloobo islaamnimadii wuu ka baxay hadduu ilaahay qofku rumayn waayo ama uu malaa'igtii ama malaa'igtii mid kamida oo sugnaaday sida jibriil oo kale uu ka gaaloobo waxa weeye nin malaa'igti o dhan ka gaaloobay buu noqonayaa ilaahayna ka gaaloobo kutubtii waa saas oo kale ambiyadii ilaahay uu soo diray midna waa inaan laga gaaloobin waxa weeye mu'miniintu aamana aamana arasuulu ya bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kullu aamana biاllahi وamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi marka mu'miniintu laa nufariqu bayna axadi min rusuli aayadda kale suurat الnisa ambiyada ilaahay mid ay iyagu ka reebayaan ma jiro mid ay ka gaaloobayaan ma jiro dhammaan rususha ilahi o dhan wada rumaynaya maalintaa qiyaamahuna waa saas oo kale qadarkiina waa inuu qofku rumeeyo wax kastoo kownkan ka dhacya ilaahay waa sii qoray wuu sii ogaa wuu sii qoray inuu kownka ka dhacana isaga ayaa doonay haddaanu isagu dooni lahayn kownkani waxaasi ka jiraan kamay jireen sidaa qofku waa inuu u rumeeyo waxaa markaa iminka baryahan dambe inagu soo badan dad dhalinyaro ahoo iyagoon aqoon lahayn qadarka intay fadhaan deetana gaalnimo uga daadega qadarka adigoon aqoon lahayn haddaad iska dhex gasho waa sir ilaahay qadarku haddaad iska dhex gasho damaan loodii sheegayay mid yidhi ilaahay hadduu og iiba ogaaba maalan anigu xumaanta samaynayo oo inaan naar gelayo de inaan abuurin baa lai qaadan lahaa saw ma ah markaasu kii kale kasoo naqlinayay baa wuxu le nin waa su-aal meesha ku jirta eeg marka waa maxay wixii meeshii aqoon daraa jirta qofkii aqoon ma laha markaasuu wuxuu haddana ka hadlayaa meelaha ugu khatarsan ilaahay subxaanahu watacaala waa liyabluwakum addunyada waxa lagu keenay imtixaan baa lagu keena qadarka markuu qofku aqoon yeesho si fiican buu u wada fahmayy waxaan la fahmi karin islaamka kuma jiro sida muxuu ahaaye sidii kiristaanka ay lahaa waa saddex mid ku jira iyo mid saddexa la yidhaha saddex siday mid ula mid tahay waxaan la fahmayn ay lahaayeen islaamka waxaan la fahmi karayni ma jiro laakiin de caamiya culamaa la kala yahay waxna qofkii aqoonta lahaa baa fahmaya iminka haddaad kiniin markaad dawada ka soo qaadata aad tiraada kiniinkani siduu u daweynaya adigoo caafimaadka waxba ka aqoon baad waxaad ku tiri bal waxaad laga dhaadhicinaysa iminka bahashan cad baa marka la cuno ayaa waxaad leedahay qufcan iyo waxaan way baaba siduu waxaan bari fahansiin miyuu ku fahansiin karaya halkan maxay wuu sameynaya de waxa weeya magacyadu sheeg sheegayo ma garanaysid bade magacyadan uu ku hadlaya iyo waxaanu isticmaalayo iyo waxaan ma fahmi karaysa waa isla dawaqaysa aan kolkaan caafimaadkii waxba ka aqoon laakiin qofkii caafimaadka yaqaanay qaabka dawadani ay jirka ula falgelayso sida ay wax u burburinayso sida ay wixii uu fahmi karayaa soo ma marka waxa weeye qofkii aqoonta lahaa dee wax uu fahmi karaya ayaa kii bila aqoonta aanu fahmi marka qadarka qofku inuu dhex galo oo baaro ma aha isagoon aqoontiisa lahayn kolkay aqoontaadu meel fiican gaadho markaas ayaad markaa waxa weeyaan daqaa'iqda qadarka waa sirtii ilaahay subxaanahu watacaala aada markaa fahmi karaysa laakiin waa inaad si guud u rumayso wax alla waxaa kownka ka dhacaya ilaahay ayaa doonay inuu kownka ka dhaco haddaanu ka dooninna muu dhaceen waanu sii ogaa inuu dhacayo waanu sii qorayo looxul maxfuudka waxani wax ku yaallo weeyi adigana maxaa lagaa doonayaa inaad dadaashood camal la timaadaa lagaa doonaya ilaahay baa ii qoran waan iska fadhiisanayaa lagaa yeeli maayo فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله إلا الله بإنه معنينا يا عد حق لغو عابدا كون كما جرتو أما ما وحوية جرتا جرتان ملها وحجرا معها عد حق لغو عابدا الله سبحانه وتعالى مويان سفينة الصلاة كما نكسها أرقنا فصل علامات البلوغ ثلاث قانقارك قفكو إنو قانقاري calaamadaha tusiyaa saddex weeyi halkaasuu markaa iminka ka bilaabay axkaamtii fiqihi halkanay ka bilaabmaysa caruurtaa loogu talagalay waa inaga nidhi kitaabadani iyo dadkaa dee bilowga ah markaa waa in de waxa weeye maxaad ku qaangaaraysaa goormaad qaangaaraysaa ilmihii waa in lasii baro si uu isu ogaado de mar markuu qaangaadhay hadduu iska maaragtay waxa weeyaan jiro uun isagio aan garanin wax lewxu ku qaangaadhayba waxa laga yaaba isagoo qaangaadhay inuu isleeyahay maad qaangaadhay qaangaarkii ayuu sheekhu ku bilaabay maxaa lagu qaangaara calaamaatu lbuluuqi qaangaarhka calaamadihiisu ma astaamihiisu halaaثun saddex arrimood wey kow tamaamu khamsa casharata sanatan dhammaystiranka ma dhammaystirka shan iyo toban sannadood fi اdakari wاlunhaa inankii iyo inantiiba labkii iyo dhidigii labaduba shan iyo toban sanno inay u buuxsamaan oo dayaxa ah shan iyo toban sannadood oo laga tiriyey dayaxa ma aha ma aha cadeedda wax lix bilood ku dhow bay isdhaafaya ilan saddexdii sannadoodba bil bay isdhaafaya markaa shan iyo tobankii sannadood maxay isdhaafaya shan bilood miilaadiga ha ka tirinin iska ilaali waxaa laga tirinayaa waa dayaxa maalintii uu dhashay ee bisha dayaxa ayaa laga soo bilaabay shan iyo toban sannadood dayaxii markay u buuxsamaan ninkaasi waa qaan gaadhay saacaddii uu dhashay saacaddeeda marka la joogo labadii duhurnimo u dhashay labada duhurnimo ee maalinta maalintii uu dhashay ku beegan shan iyo toban sanno kadib saacaddaasuu qaan gaadhay waa kuwa fuqahada culammadu ka hadla hadduu isagoo salaada ku jira qaan gaadho miyuu salaaddii dib u soo bilaabayaa mise uu dhammaystiraya siduu isagoo salaadda ku jira u qaan gaadhaya dee saacaddii uu dhashay ayaa gaadhaysa daqiiqadii baa garaacaysa isagoo salaaddii ku dhex jira markaa waa in saas looga warhayo qofka taariikhda uu dhashay looga warhayo oo loo qoro oo lala socdo waalidka ayaa de arrintaa laga doonayaa si ilmihii uu markuu qaan gaadhay isu ogaado tamaamu khamsa casharata sanatan shan iyo toban sano inay u buuxsamaan fi اdakari wاlunhaa qodobkaasi wuxuu markaa khuseeyaa labkii iyo dhidigii labadiiba inantii iyo inankiiba shan iyo toban jir way ku qaangaaraya waa haddii ani kas wax gaalaan ka soo horreeya aan la arag waalixtilaamu inuu qofkii riyoodo oo biyihii taranku ay ka yimaadaan fi اdakari wاlunhaa iyaduna inankii iyo inantiiba qodobkana wuu u yaallaa litisci siniina ay cinda tamaami tisci siniin aw markii markaa sagaal sannadood ay dhammaystirmeen sagaal jir iyo wixii ka badan qofku isagoo ah haddii inta uu seexdo ay biyihii taranku ka yimaadaan ama isagoo soo jeedaba ixtilaamu bashaku ka cabir lakin waxaa loo jeedaa uun inay biyihii ilmuhu ka abuurmayey ee bani aadamku uu ka abuurmayey biyihii inay qofka ka yimaadaan xubinkiisii haddii biyaha uu isku arko isagoo sagaal jir iyo wax ka badana waxaa la odhanayaa qofkaasi waa qof qaangaaray shan iyo toban bayaana u dhammaystirma haddii laakiin sagaal jir uu ka yar yahay oo wax markaa biyo adag oo biyihii taranka la mooda ay ka yimaadaan waxaasi waa wax kale qaangaadhna waxaa laguma noqdo biyaha taranku waxay ka iman karaan qofku isagoo sagaal jira ama wax ka badan walixtilaamu markaa inuu qofkii ixtilaamo oo yani waxa weeye intuu riyoodo ay biyo ka yimaadaan soo jeedkiina waa lamid fi اdakari wاlunha inankii iyo inantiiba labkii iyo dhidigii litisci siniina sagaal jir iyo wixii ka badan walxaydu dhiiggii caadadu inuu ka yimaado fi lunhaa un weeyaan kani inantii litisci siniin iyadoo sagaal jira inantii iyadoo sagaal jir gaadhay haddii dhiig astaamihii dhiigga caadada lihi uu ka yimaado iyadana waxaynu odhanaynaa sidaas ayay ku qaangaadhay laakiin haddii wakti waktigaa ka horeeya iyadoo toddoba jir ama sideed jirba ah dhiig lagu arko oo dhiiggaasina hadduu doona astaamihiiba uu yeesho toddoba cishuu socday haddana wuu go-ay haddana bishii kaleu toddoba cisho ka yimid laakiin intii waa sideed jir ama waa toddoba jir ma odhanayno way qaangaadhay waxaan dhiigganna dhiig markaa iska fasaad oo aan ahayn dhiiggii caadada ayaynu ka soo qaadayn sagaal jir wax ka horeeya laguma qaangaari karo walxaydu fi lunhaa inantii dhidig ama inantii iyadana in dhiiggii caadada ay arag ay hesho litisci siniina cinda tisci siniina sagaal jir mar iyadiioo ah waxa weeye haddii ay dhiiggaa aragto iyaduna qof markaa qaangaaray ayay noqonaysa idan saddexdaa arrimood ayaa lagu qaangaaraa waxa laga yaaa in la isweydiiyo timihii xubinka taranka agtiisa ama dushiisa ka soo baxayey biyaan kuwaa iyaga lagu qaangaarin kuwaa qofka muslimkii kuma qaangaadha baa lai qaangaadh uma aha qofka muslimkaa in timihii bisqinta uu markaa ay usoo baxaan oo isku arko noqon mayso qaangaadh noqon mayso maxaa yeelay dee ma sheegayaan qofkani inuu markaa dhamaystir waxaana dhici karta baa la yidhi inuu makiinad iyo wax uu qofka maarata had yeeshee caruurtu way waxay doonayaan moogtahay waan weynaaday inay yidhahdaan markaa inay makiinad meesha ku xoqaan baa dhici karta bay yidhahda xaggii fiqi ahaanna fiqi ahaanna waxaa la yidhi ilan ilmihii yaraa waa maxjuur caleyhi xoolihiisii o dhan waa laga hayaa waxaa laga yaaba isagiioo doonaya in xoolihiisa lagu soo wareejiyo intuu meeshii xoqo inu ihahdo waan qaan gaadhay anuu maxaa calaamada waa kan si markaa xoolihii loogu wareejiyo marka taas iyadoo laga cararayo kuwan aanu isagu calaaqaba kulahayn shan iyo toban jirnimada de wuxuu isagu isku haya ma aha biyahan taranku wuxuu isagu isku haya ma ah markaa kuwaasuu ku qaangaaraya laakiin kii gaalka ahaa bay culammadu yidhaahdeen ee ahlu dimaha ee jizyada aynu ka qaadaynay aynugu dhex noolaa haddii isaga timahaasi usoo baxaan waynu ku waajibinaynaa jizyadiio iska bixi jizyada wax laga qaadan wixii qaangaara markaa inuu qaangaaray baynu ka soo qaadaynaayo maxaa yeelay waxaa la yidhi iyagu iyagoo jizyada ka cararaya meeshaa ma taataabanayaan ilan in jizyadii laga qaado ka baqanaya markaa kol hadday usoo baxday waxay u badan tahay ninkaasi inuu qaangaadhay markaa waa laga qaadaya jizyadii faslu shuruuطu iجزaaءi اxajar bal intaasaynu raacinayna shuruuطu iجزaaءi اlxajari hamaaniyatu hadda inoo sheegayaa istijadii istijadii baa layna baraya markaa istijadii marna biyo waa ta la isticmaalayo qofka uu biyo iskaga maydhaya kaadii saxarada taasi da waa inaad meeshii nadiifiso oo aad ka dhamayso marna waa tan la isticmaalayo dhagax iyo warqad iyo harqad iyo wax lamid a oo ta la isticmaalayo haddaba markaas biyaha ma ahe waxaan kale la isticmaalayo shuruud bay leedahay biyuhu waa inaad biyihii tahuurka ahaa un iyaga u isticmaasho wax kale iyo shardi kale loo dhigi maayo laakiin markaad dhagaxa isticmaalayso ama warqadahan iminka ay dhigaanba suuliyada ay dhigaan ee duuban ee maarata waxan qofku uu ka goosanayo qofku markuu isticmaalayo shuruud bay leedahay shuruuddaasi waa sideed wuxu uhi shuruudu ijzaa'i alxajari dhagixii iyo wixii lamidka ahaa inay kaa gudaan istinjadii oo ay kugu filaadaan shuruuddeedu amaaniyatun sideed wey dhagxii inuu kugu filaado ama warqadani ay kugu filaato shuruuddeedu waa sideed ko an yakuuna bihalaaثati axjaar saddex dhagax ugu yaraan waa inaad isticmaasho waxaa loo jeedaa saddex jeer waa inaad meeshii masaxdo ood waxyaalo kala duwan ku masaxdo hadduu doono dhagax weyn ba ha noqdo ood dhinac marku masaxday haddana dhinacii kale haddana dhinacii saddexaad ama intaad maradii warqaddii soo goosatay baad qayb ku masaxday haddana qayb kale aad ku masaxday haddana qayb kale aad ku masaxday waa caadi marka saddex masaxadood oo kala duwan oo marba dhinac ama maarata waxa weya waxa aanad markii hore ku masixin aad ku masaxdo yaa waajiba haddii ka waranka adidii markii u horreysayba markaad sidaa u masaxday ay kaa dhammaatay miyaa laba kale lagaa doonayaa haa kolkaad warqaddii ugu horreysay soo goosatay eed ku masaxdayba meesha nadiif bay noqotay waxaa lagu leeyahy mar labaad haddana masax oo warqad kale ku masax mar saddexaad haddana warqad kale oo saddexaad oon labadii hore ahayn ku masax markaas ayaa waajibkii kaa dhacay shardiga koowaad marka waa an yakuuna bihalaaثati axjaar marka axjaar muddo ka cabiraya waa sidii naska ku soo aroortay laakiin dhagaxaantu khasab ma ahee waa maxay waa wax kastoo shuruudii laga helay de isaga laftiisu shuruud buu leeyahay u gaara waxaanaad iskaga masaxaysaa waa inuu yahay wax adag horta oonu ciid iyo wax maarata wax weya noocaasoo budo ah waa inaanu ahayna wax adagoo ishaysta waa inuu yahay waa inuu yahay wax qaalic ah wax meeshii wax ka qaadayo ka goyn kara waa inuu yahay lakin hadduu quruurad yahay maalan quruuradii waa sibibixi way ku dul marmari una laakiin waxba kaa qaadi mayso taana waa inaanu ahayn waa inuu yahay daahir oonu nijaas ahayn hadaad xaar lo-aadoo adag soo qaado oo tiraa waan ku istinjoonaya dee ma socon kan isagiiba nijaas u kule shaaficigi marka kol aduu isagiiba nijaas yahay meeshu yaanu kaa nijaas nijaasadu kugu sii badinin waxa weeye ha isticmaalin waa inaanu muxtaram ahayn muxtaram waa inaanu ahayn muxtaram maxaa laga wadaa waa de wixii qur-aanku ku qornaa ama axaadiista nebiga ku qornayd ama cilmigii fiqigu uu ku qornaa ama cuntaba ahaayo wax la cuno ahaa waxyaalahaasina waa muxtaram kaa muxtaramka ahna kuma isticmaali kartid sidoo kale waxaad iska ilaalinaysaa oo soo gelaya markaasi muxtaramkaasi cadmigii aan nijaastahay laftii neefkii in la gowracay lafihiisii iyaga iyagana istinjadii lagu isticmaali maayo marka maxaa soo galay meesha dee dhagaxii waad isticmaali karaysaa maradiina waad isticmaali karaysaa laakiin waa inay tahay ama harqadani waa inay engegan tahay kuwa qoyana imika caruurta iyo waxaan wax lagaga masaxo kuwaas way qoyan yihiin soo maa sidoodii hore u qoyan yihiinba mar alla markaad sidaa meeshii u mariso nijaastii un bay baahinayaane waxba ma daahiriyaan marba hadduu qoyaan leeyahay shaygu isagii un baa markaa meeshii kharibaya an yakuuna bialaaثati axjaar waa inuu saddex yahay wa an yunqiya almaxalla meeshii waa inuu nadiif ka dhigo siduu nadiif uga dhigayaa haddii aad dhagax kale u isticmaasho waa inaan meeshii waxba ka soo qaadin wax kale oo hadda laga soo goyn karo oo dhagax ka soo goyn karaa waa inaanu jirin wa an laa yajifa najasu nijaasadii waa inaanay meesha marka hore ku engegin kolkii aad kaadiday haddaad waxoogaa iska fadhiday oo deetana dabayshii ay ku martay oo meeshiiba ay iska engegtay ood dhagaxii deetana hadda soo qaadood marmariso ma waxbuu ka goynayaa wax loo soo kordhinayaa ma jirto marka haddii nijaasadii ay engegto oo aanu dhagaxii waxba ka tari karin dee markaana biyihii lagama maarmaan bay noqonayaan wa an laa yajifa najasu nijaastii waa inaanay engegin wa an laa yantaqila waa in aanu dhaqaaqin inaanu dhaqaaqintaa aada looma fahmo ee aada ugu fiirsada waayo shardi kale ay noo soo socdo oo waa inaanu gudbin oo aanu intii loogu talagalay ka gudbin iyado waa hawl kale laakiin intiqaalkani isagu wuu ka duwan yaho markii qofku kaadidii ama saxradii uu dhammaystay ee waxa weye ay ka dhammaatay dee qoyaankii inbuu gaadhay haddii haddaba uu isdhaqdhaqaajiyo ama uu maaragtay wax warqudhuqaansado deetana qoyaankii uu sii durko meeshii si uu ka yar durko waxay culamadu leeyihin halkaa markaa biyun baa la isticmaalay ama maalan oo kale wuu yar kacayo wax soo qaadayso markaa saxaradii baa deetana meelo kale oo isla hadday doonto maaratay waxa weye xaggii salkii uuna ayay gaadhay marka waxaa laleeyahy waxaad isticmaalaysaa maxay waa inaad biyo isticmaasho maxaa yeeley waxaani ruksad bay ahayd ruksaddani waxaa loogu talagalay waxaa soo baxay marka adigoo xadgudubkan aad samaysay dhaqdhaqaaqaagan iyo waxaan aad samaysay ee uu ku sii baahay xaq uguma lihid markaa inaad ruksaddii qaadato biyihii nijaasada lagu suulin jiray iyo aduu isticmaalaysa marka intiqaalku waa sida walaa yaطra'a calayhi aakharu wax kalena waa inaanu ku soo duulin wax kale waa inaanu ku soo dariin waxaa kale markaa waa wax markaa qoyan ama nijaase engeganba haddii nijaase kale ay meeshii taabato meeshii oo kaadidii leh oo aad inaad ka masaxdo doonayso haddii maalan wax kale kugu akaadhaan ama sacbe kugu akaasho ay kugu soo duusho oo isla tii hore ku biirto kaadidii ad doonaysa inaad iska masaxdo baa tu kale ku soo biirtayoo ama neef kugu akaadshah noqdo ama ilmo yarba ha noqde hadda maxaad isticmaali oo biyubaad isticmaali maxaa yeelay kaadi kale oo meel kale ka timid nijaasaadka kale unbay la xukunta nijaasaadka kalena waa la maydhi jiray dhagax laguma masixi jirin marka waa inaad maydho xataa waxaa la mid a haddaad mandiil kan ciyaalka aad meeshii ku masaxdo kan ciyaalkee qoyan haddaad meeshii ku masaxdo waa inaad biyo unu isticmaasho wixii dambe xataa haddaad kii egegnaada ku masaxdo ku anfici maayo maxaa yeelay qoyaankan meesha taabtay yaa kharribayoo nijaasadii baahiyey sidaa daraaddeed waa inaad isticmaashid biyo bay noqonaysa wa anlaa yujaawiza waa inaanu ka gudbin safxatahu salkii markaa barhida iyo waxashafatahu intii markaa xashafada haddii markaa waxa weyaan kaadidiina waa inaanay xashafada dhaafin saxaradiina waa inaanay safxadii ama gudihii barhida waa inaanay dhaafin marka kolley horeynu xashafada usoo maray kitaabki waxay nagu soo martay safiinihi halkaasoo af soomaaligeed oga noqonaysa marka kaadidii markii qofkii uu kaadsho haddii maalan ama dabaylaba jiraan ama kaadidiisuba ay badnayd dabeetana xashafadii gebigeedii intay wada qoyday ama dhinac ay ka dhaafto oo haraggii ka dambeeyey ay gaadho haraggii ka dambeeyeyba ay gaadho ama saxaradii qofkii laga yaabo inuu shubanbahayey ama oo iska dabeetana waxa weeyaan ay safxadii soo dhaafto safxadu waa maxay safxateynku waxay culamadu markuu qofku istaago baryihiisa inta isqabsanaya intaasaa ayaa safxadii la ama baatinu safxa safxada inteed markaa gudihii intaasuu noqonaya marka intaa inaanay dhaafin baa muhiima haddii intaa ay dhaafto waa in biyo loo isticmaalo waa najaaso jirka intiisii kala martay oo kalun bay la mid noqonaysa in biyo markaa lagu maydho iyaa khasab noqonaysa marka haddaba allaa yantaqiladii tan way ka duwan tahay allaa yantaqiladii wixii oo weli safxadii aan dhaafin ayaa laakiin haddana ku yimid dhaqdhaqaaq adigu aad la timid safxataynkiina mabuu dhaafinba laakiin haddaanad saa u dhaqdhaqaaqaya waxaa samayn lahayn markanuu waxaani soo baxay inbuu ku ekaa intaabuu dhaafeen ee kolkan adigu aad ruruqaansatay ayuu meelo kala gaadhay oo safxataynkii un ka mida markaasaad biyo markaa biyihii waajibayaan wa anlaa yujaawisa safxatahu waxashafatahu markaa inaanu intaa iyadana dhaafin iyaa waajiba wa anlaa yusiibahu maaun in aanay biyo asiibinna waajib weeye hadday biyo kugu soo duulaan xataa biyo ayaaba kugu soo duulayoo deetana kaadidii ku biiray way badiyeen soo ma ilan way badanaysaa nijaasadii waxaa la doonayaa markaa inaad biyo un haddaba ku wada maydha hadda ma soconaya dhagaxi wa an takuuna alaxjaaru daahiratan dhagaxaantan aad ku masaxaysaa ama warqadan aad ku masaxaysa iyo waxaan lamidka ihi waa inay ama maaratay waxa weeye xataa mara caadiya waa lagu masixi karaa wax kastoo adagoo shuruudda laga helo lagu masixi karaaye waa inuu wax daahira yahay wax nijaasa aanu ahayn وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم